waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
arrimaha soomaaliya maanta ka taagan waxaan u arkaa aniga inay tahay waxaad moodaa inaan dalka iyo dadka loo naxayn waxaa loo baahan yahay marka aad mas-uul tahay inaad eegto mas-uuliyadda ku saaran ilaahay dartiisa iyo ummadda aad mas-uulka u tahay nina adduunkan kuma waaraayo dabaa jirto waxbaa jiro doorashadan waxaanu ku talinaynaa in ay dadku isu tagaan oo ummadda wax loo qabto ayaanu ku talinaa layskuna raaco qolada maqana ay ogolaato qoladii ogolaatayna ay wadaan wixii mugdiyo jirana layska kaafiyo lama kala maarmo saasaan qabaa anugu soomaalida waxaa weliga lagu yaqaana laleeyaha markay harkaanoo kala gaarto in beesha caalamku ay soo kala dhex gasho oo ay u kala garnaqdo qolaba maarata gooni ula shirta hadda sidiibaa socota marka miyaan la dhihi karin soomaalidu iyagu danahooda kama shaqayn karaan ismana afgaran karaan ilaa miiska loo garaaco
dhaqanka xun oo mataqaanaa qaabta daran bay ka mid tahay soomaalida waxay tiraa ilma adeer isma indha buuxiso hadday noqoto dhibkeeday leedahay dadku waa wada dhashay soomaali waa walaalo waa kala qabiil qabiilkana waxawa in laysku aqoonsadaa ilaahay ugu talagalay marka looma baahna in qof kale uu soo dhex galo soomaali waa dad caqli badan aqoon bay leeyihiin laakiin xaasidnimada iyo xiqdiga iyo wax isu diididda iyo hunguriga la rabo qof kasta inuu ka faa'iidaysto ummadda maalkeeda iyo mansabkeeda looma baahno waxaan ku talinaynaa beesha caalamka amarka ay bixinayso waxay noqonaysaa dad amar la siinaayo inay ayagu heshiiyaan waxna isla gartaan madaxweynahana waxaan leenahay maadaama a oday tahay wax alla wixii ummaddan u tahay mataqaanaa wanaag u ah inaad adna tanaasul samaysid ummaddana isu keentadaan kugu talinaynaa kuwa kalena waxaan leenahay madaxweyne asaax maxamed cabdullaahi farmaajo ah idinkuna waxaa tihiin maamul gobolladaad madax ka tihiin ilaahay baa nin kasta mansabka bixiyo hala kala dambeeyo ummad aan kala dambaynin meel ma gaarayso imaamka masaajidka markuu dadka tujinayo asaga aayadahu akhriyo waa in sidii loo raaco wey waa gartay marka hadda sideedda bishay ahayd febraayo xilligii la rabay madaxweynaha in la doortay weli xildhibaanadii lama soo dooran maxaad is leedahay hadda labada asbuuc ama saddexda asbuuc intaas ka hartay waa lagu xallin karaa
wax weyn ma aha haddii ay noqon weyso wixii lagu tashado oo lagu heshiiyaa la samaynaya haddii loo baahdo waa la durkinayaa waxaa loo durkinayaa meeqa meeqay qaadan kartaa ilan aayad qur-aan oo meesha soo degtay maaha waa wax lagu heshiinayo aayad qur-aan oo ilaahay soo dejiye maaha wixii lagu heshiiyaa la samaynaya xataa waa la kordhin karaa waxaa laga dhigi karaa waxbaa lagu dari karaa ilaa waxaas ay ka hagaagaan maya wixii shalay lagu heshiiyey in la dhameeyo ayaa la samayn karaa labadaba waa furan tahay yaa diidaya waxaas marka hadday noqoto mindi mindi ku taag waxama soconaya waa inuu tanaasul jiraa in allaha maca asaabiriin in la isu sabro la isu dulqaato ummadda loo naxo waxa dhibaato dalkan iyo ummaddan haysta la eego aan dadku ayagu is aragnay dhibka yaalla ay arkaana loo baahanya madaxda saasaan leeyahay anugu waa gartay maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay qorsho ah maadaama maamul goboleedyada qaarkood iyo federaalku weli ay kala taagan yihiin in inta markaasi dowladda la socoto maamul goboleedyada doorashada laga sameeyo xilliga hadda la joogo soomaaliya oo dhan weli dhoodhoobkii iyo lagu jiro nidaamkeedii uusan si fiican salka ugu dhigan doorasho gobollada qaarkood ka maqan yihin ma la qaban karaa bay kulata ma qurux badna mana fiicna waxay keenaysaa tafraaruq kale oo cusubay keenaysaa waxaan leenahay hal la sugo hal isu tago yaan la kala qabanin hal laysku qabto inkastoo dadku ay yidhaahaan majority rule minority tanu waxaanu ka soo baxnay wakti qabiil iyo qabyaalad laysu dilay oo wax badan naga xumaadeen recover baan ku jirnaa taasu hala dhaafaan leeyahay calolxumo cusub yay bilaawanin qoladan ka maqanna waa inay ummadda u hiiliyaan danta dadka iyo dalka ay eegaan ay maarata kasoo qayb galaan madaxweynahana waxaan leenahay waxa laga didsan yahay oo qof kasta uu ka didsan yahay madaxa adaa ah ilaahay baa kaa dhigay dib u eeg tanaasul badanna samee anuu saasaan leehay in la kala doorto oo qolo lala tago qolo loo raaco ma qabo balkee boogtii yaan la dhimin
waa gartay guud ahaan soddon sana hadda laga joogaa soomaaliya dowladdii markay burburto dagaalka sokeeye dhacay maxaa nidaamka dowladnimada ee soomaaliya muxuu weli salka la dhigan layahay kulata
waxa uu nidaamka soomaaliya soomaalidu xasan markaan dib u eego soomaalidu markay wax samaynayso ma ma eegaan consequensiga iyo waxa ka imaan karo waxay eegaan xaaladda markaa la joogo waxaa loo baahan yahay shalay markii maamul goboleedyada tan la sameynayey oo soomaaliya gobol gobol iyo loo qeybinayay waxaa keenay tigraayigii etoobiyaanka ahaa oo soomaalida qeybinaya baa noo keenay divishinkan waxaa loogu talagalay soomaalidu inay noqoto kilinka lixaad inay noqoto oo etoobiya waad og tahay madaxweynaha xasan baa ahaa waxaa la geeyey etoobiya jawaari baa la geeyey waxaa la geeyey dadko dhanba meeshaa la geeyey waxaa loo geynaya ilay bay u tagaayeen oo etoobiyaanka wadaayo wadankana badanaaba ayagaa faraha kula jiray kasoo tag hadda dib ma la taagna hadda waxaa la taagan yahay marxalad cusub iyo weji cusub iyo opportunity nimankiina ilaahay baa meesha ka baxshay ayagaaba isku maqan aniga waxaan qabaa in waxa la samaynayo la qayaxo xataa hadda four pointy five oo ummaddaanu ay ka qaylinayso shalay markii la samey markii la samaynayey maamul goboleedadan iyo waxa markii la samaynayey problemka ugu weyn oo loo suubiyey soomaaliya in lagu kala gooyay annaga waxaan ahayn dowlad isku toosan oo goberna centraal ah ma la qayixin maamul goboleedyada waxay kala leeyihiin waxoodii ma cadda ayadana in la caddeeyo oo qolo kasta dowladda dhexe ayaa xoog leh oo mataqaanaa maamulka gacanta ku hayso ayadana waxay leedahay xuduud maamul goboleedna xuduuday leedahay hala raaco wixii lagu heshiiyo waa garta generaal laakiin markii federaalka la sameynaya tigreega iyo dowladda etoobiya lug badan bay nagu lahayd layskuma hayo laakiin ma jiraan wax caddaynaya in ay doonayeen ama soomaalidu doonaysa ama iyagu doonayeen kilinka lixaad inay inay naga dhigaan miyaan la dhihi karin weli soomaalidu markay iyagii wax qabsan waayeen oo heshiin waayeen bay mar walba qolo unba eedda kale lagu tuuraya miyaan la dhihi karin hadda hadalkaaga sida laga dhadhansanayo waxa weeye dadka bini aadamka hadday afkoodu israacsan yahay cid ka faa'iidaysan kara ma jirto mar kastoo dulduleelka adigu aad leedahay la arko ayaa mataqaanaa laga faa'iidsanaya waxaan kuu caddaynaa xasan anigu waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigaan ahaa waa joogay waagii cabdullaahi yuusufna waa joogay gabraso u shaqaynayana waa arkay waxaa laga faa'iidaysanayay annaga jabjabka annaga iyo burburka annaga ka faa'iidaysteen dhibka kan oo taagan hadda kelinka maxaa la jira jubbaland jubbaland sida loo dhisay waa ogahay dadka dhisaan ogahay sida yaabaha loo dhisaan ogahay waxaas waa lasoo gudbo waxaas hadda waxay taagan tahay hadda annagayna taagan tahay inaan hore u soconno wixii nalagu qufule xagga iska dhig ummadda soomaalida waxaa u sheegayaa iyo madaxda in meel loo soo wada jeesto dadka dhallinyarada ah oo jiilka waxaan annaga awowyaalka u nahay iyo waxaan dhalnay intaba in wax loo qabto oo ay horumaraan baanu rabnaa nin kastoo odayna kheerka ha ka taliyo dadka maanta mas-uuliyadda saaran tahayna kheerka ha ka taliyaan yaan dib loo noqonin soomaaliya waa dad aad u caqli badan laakiin caqliga waxay u adeegsanayeen si khaldan waxaan qabaa hal la eego danta nimaan garanaynin malaha xaasidnimada hala dhaafo jagadana ilaahay baa bixinaya
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho